qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee degan xaafadda buulamalaay ee magaalada kismaayo ayaa waxaa saameyn ku yeeshay bacaad badan oo xiray wadooyinkii islamarkaana dumiyey qaar kamid a guryihii ay deganaayeen siciid nuur cilmi oo degan xaafadda buulamalaay ayaa kamid ah dadka uu saameeyey bacaadka waxaana uu sheegay in bacaad dartii uu uga qaxayo gurigii saddexaad ee uu lahaa isagoona sheegay in dhibaato uu ku hayo bacaadka meel aan u qaxay iyo meel aan ku carar iyo meel aan ilmaha geystaan la'aa ciyaalka geysto in badanna way carareen way qaxeen dhulkan oo dhan waa laga qaxay meel hadda loo qaxay ma sheegi karin aniguna hadda meel aan aada aan ka aada ayaan garan la'ah meel aan aado aan garan la'ah waxaan codsan lahay marka dowladdeenna sharafta leh inay wax nooga qabato dhulkan iyo meeshaan burburka waa kan aan kor taaganta ismiidkan kanna waa ku xiga laba kale waa kasii horraysa aniga aan leeyahay mid midkaan dhisan dhinaciisa midaa ka dumi xaggana laba qol baa ka dumi musqushii hadda way naga duugantay guriga aan ku jirno waa burbur ismaaciil dayib oo kamid ah maamulka xaafadda buulamalaay ayaa sheegay in kun iyo shan boqol oo guri looga barakacay bacaadka waxaana uu maamulka jubbaland ka codsaday in wax laga qabto dhibaatada bacaadka agan o dhan hadda waa laga guuray gurigaa waa laga guuray kan hadda aan taaganahay waa laga guuray waxaa loo guuray bacaad daraaddiis dadkii deganaa way deganaan waayeen dhulkan marka dhir baa ku yaa marka hore ku beerneed oo geedaha ku beernaa geedihii markii la jaray dhulkii bacaadkii wuu iseen waayo dadkii wuu ku soo godoomay guryihii saasay u dumeyn saasa lagu guuray waxay gaarayaan markaan tiro koobnay kun iyo shan boqol oo guri baa laga barakacay oo bacaad daraaddiis looga barakacay kan haddaan taagannahay oo aan ku tusay hortayda ah iyo kuwo kale aan soo aragnay iyo kuwo kale oo naga sii dambeeyaba dadkii deganaa masaakiinta ahaan xaggaaba iskaga baraka maadaama bacaadkii day tabar u waayeen
la taliyaha wasaaradda deegaanka jubbaland cabdixakiin kidiya cali ayaa ka warramaya waxyaabaha keena bacaadka iyo sababaha loogu hortegi karo waxaana uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay isbeddelka cimilada iyo dadka oo jira dhirta deegaanka waxaana bulshada uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhiraynta deegaanka si looga hortago bacaadka bacaadkaasi marka ay dhirtii ka dhammaato dhirtaasi kalamajanjiga ha sababa isbeddelka cimilada ha sababa ama mid dadka ay keenaan ha ahaato dhirtii markay meesha ka dhammaato waxaa furmaya caradii marka hore xididada isu haya xididadii markay meesha ka baxaan caradii baa furfurmaysa caradii baa way biibaysaa ama way duulaysaa marka waxay gaaraysaa meeshii meel aan loogu talagelin bay ku siqaysaa dhirta la jaray waxyaabaha ugu badan oo kalamajanjiga waxaa ka daran dhirta la goynayo annaga aan sababma gacmehena ku keenno dhirta la gooynayo qaar xaabaa loo gooyaa oo maaragta qaarna dhismaa loo gooyaa samgar qaarna goofaf ahaana laga dhistaa wasaaradda waxaa aga qorshaysan inaan dhirtaa la jari karin shuruuc baa jirta qabanaya qofkii dhirtaa goynaya hadduu hataa booska leeyahay